madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo qaatay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa adkeeyey mas-uuliyadda adag ee shacabka iyo dowladba ka saaran samata bixinta caafimaad iyo midda nololeed ee dalka qoraal ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu xoojiyey welwelka ku aadan in ay yar tahay markaasi feejignaanta shacabka soomaaliyeed ee cudurkan iyo weliba halistiisa sii kordhaysa iyada oo la fududaysanayo talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo mas-uuliyad adag ayaa inaga saaran daryeelka muwaadiniinteenna si aan uga hortagno in uu soo rito cudurkan safmarka ah dunida oo dhan aafeeyey muhiimadda ugu weyn waa in aan dadaal kasta markaasi gelinaa ka hortaga cudurkan inaga oo xoojinayna tayada iyo adeegyada caafimaad maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku bogaadiyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha adeegayaasha iyo guud ahaan bahda caafimaadka dalkeenna dadaalka mugga weyn ee ay ku bixinayaan badqabka caafimaad ee shacabka soomaaliyeed iyaga oo ku shaqaynaya duruufo adag sidoo kale waxa uu ku ammaanay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dadaalka ay ku bixinayso in tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban uu soo gaaro dalkeenna iyaana waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xoogan ee ka dhexaysa guddiga heer federaal ee xakameynta cudurka covid sagaal iyo toban iyo guddiyada heer dowlad goboleed taas oo aas-aas u ah daadejinta adeegyada caafimaad ee lagu wajahayo cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban